boqoraddii labaad cutubka toban iyo saddexaad haddaba sannaddii siddeed iyo tobnaad ee boqor yaramcam ayaa abiyaha boqor ka noqday dalka yahuuda oo saddex sannadood ayuu boqor ku ahaa yerusalem oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray mikayaah ina uri'eel oo reer gebicah ah oo abiyaah iyo yaramcamna dagaal baa ka dhexayn jiray oo abiyaah dagaal buu u baxay isagoo wata ciidan dagaalyahan ah oo xoog badan oo waxayna ahaayeen afar boqol oo kun oo ah rag la xushay oo yaramcaamna wuxuu dagaal isaga ka gees ah u diyaariyey siddeed boqol oo kun oo nin oo ah rag la xushay oo dhammaantoodna rag xoog badan ah markaasaa abiyaah wuxuu kor fuulay buur samaariyiim oo ku taal dalka buuraha leh oo reer efraayim oo wuxuu yidhi yaramcaam iyo dadkii israa'iil dhammaantiin imaqla war miyaydnaan ogayn in rabbiga ilaaha reer binu israa'iil ahu daa'uud weligii siiyey boqortooyada reer binu israa'iil u talisa oo wuxuu isaga iyo wiilashiisana ku siiyey axdii cusbo leh laakiin yaramcaam ina nebaad oo ahaa addoonkii sulaymaan ina daa'uud ayaa kacay oo ka fallaagoobay sayidkiisii oo waxaa isagii u soo shiray rag xunxun oo wax matarayaal ah wayna xoogaysteen iyagoo ka gees ah raxamcaam oo ahaa ina sulaymaan oo taasuna waxay ahayd intii raxaabcaam uu dhalinta yaraa oo uu qalbigiisu nuglaa oo uusan iyaga hor joogsan karin oo hadda idinku waxaad ku fekeraysaan inaad boqortooyada rabbiga ka hor joogsataan gacanta ilma daa'uud oo weliba idinku waxaad tihiin dad fara badan oo waxaadna wadataan weylihii dahabka ahaa oo yaramcam idinku sameeyey ilaah ahaan oo weliba idinku sowma aydan eryin wadaaddadii rabbiga oo ilma haaruun ahaa iyo kuwii reer laawiba oo wadaadda sow uma aydan samaysan sidii ay ahaan jirtay caadadii dadyowga dalalka kale deggan oo sidaas daraaddeed kuwa alle kii u yimaadaa inuu quduus iska dhigo isagoo wata dibi yar iyo toddoba wan kaasu wuxuu wadaad u noqon karaa waxyaalo aan ilaahyo ahayn laakiinse rabbigu waa ilaahayaga oo kama aannu tegin oo waxaannu haysannaa wadaaddo rabbiga u adeega kuwaasoo ah ilma haaruun iyo kuwii reer laawi oo shuqulkoodii ku jira oo iyagu subax kasta iyo fiid kasta waxay rabbiga u gubaan qurbaan la gubo iyo foox udgoon oo kibistii tusniintana waxay ku hagaajiyaan miiska daahirka ah korkiisa oo laambadda dahabka ah iyo laambadaheedii waxay shidaan fiid kasta waayo annagu waan xajinaa amarkii rabbiga ilaahaya ah laakiinse idinku waad ka tagteen oo bal eega waxaa nala jira ilaah isagoo madax noo ah iyo wadaadadiisii oo wata turbooyinkii lagu dhawaajiya oo waxay idinku afuufi doonaan dhawaaq haddaba dadka israa'iilow hala dirinina rabbiga ah ilaaha awooyaashiin waayo liibaani maysaan laakiinse yaramcaam wuxuu iyaga gadaal ka dhigay ciidan gaadmo ah haddaba iyagu waxay hor joogeen dadkii yahuuda ah oo ciidankii gaadmada ahaana wuxuu joogay gadaashooda oo dadkii yahuudaa markay gadaashooda eegeen waxay arkeen in hore iyo gadaalba laga soo weeraray markaasay rabbiga u qayshadeen oo wadaadadiina waxay ka dhawaajiyeen turumbooyinkii markaasay dadkii yahuudaah qayliyeen oo markay dadkii yahuudaah qayliyeen ayaa rabbigu wax ku dhuftay yaramcaam iyo dadkii israa'iil oo dhan abiyaah iyo dadkii yahuudaah hortooda markaasaa dadkii israa'iil ka carareen dadkii yahuudaah hortooda oo rabbiguna wuxuu ku riday gacantoodii oo abiyaah iyo dadkiisiina aad bay u laayeen oo waxaa dadkii israa'iil ka leeday shan boqol oo kun oo ah rag la xushay haddaba dadkii israa'iil sidaasaa wakhtigaas loo jebiyey oo waxaa ka adkaaday dadkii yahuudaah maxaa yeelay iyagu waxay isku halleeyeen rabbiga ah ilaaha awoowayaashood oo abiyaah baa eryaday yaramcaam oo wuxuu ka qabsaday magaalooyin badan kuwaasoo ahaa beytel iyo tuulooyinkeedii iyo yeshenaah iyo tuulooyinkeedii iyo cefroon iyo tuulooyinkeedii oo yaraamcaamna xoog dambe ma uu helin wakhtigii abiyaah noolaa oo rabbiga ayaa wax ku riday wuuna dhintay laakiinse abiyaah wuu sii xoogaystay oo wuxuu guursaday afar iyo toban naagood oo wuxuuna dhalay laba iyo labaatan wiil iyo lix iyo toban gabdhood haddaba abiyaah faliimihiisii kale iyo socodkiisii iyo hadalladiisiiba waxay ku qoran yihiin kitaabkii nebi ido